barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemiyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin bisha mayn ay ku beegan tahay sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo ismaaciil xuseen farjan
qodobadaan idinku hayo ama idinku hayno idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada wax ka barata dugsiyada gaalkacyo oo bilaabay olole ka dhan ah tahriibka walaalla haddaan qiimo ku samaynay barcentageka halkan dadka ka tahriiba ee gobolkan mudug horta raggaa u badan laakiin ayaga dumarka laftirkoodana ma yara dumarkii yani hadda raggiyo dumarkii labadii waa tahriibayaan raggiibaa u badan laakiin dhibka ugu badan waxay soo gaartaa waa dumarkii sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan sheeko aan idinkaga hayno wiil dhallinyaro oo magaalada buuram ku dhaqda xoolaha waxaan bilaabay mashruucan labadii kun iyo sagaalkii waxaan ahaa fomtri baan ahaa secondariga waxaana ku jiray dugsigii sare ee xilliga waxbarashadayda runtii waxyaabaha aan aadka u jeclaysta waxa ahaa kolka maado loo odhan jiray agricultureka oon dhigan jiray oo aan aad u akhrin jiray baa waxyaabaha ugu dhaqaalaha badan marka la eegayo economical sourceka la eegayo bulshada dhinacii heesaha laftigooda ayaan iyana barnaamijka ka marhnayn
qalbigu tegey salka wali ma tegin sideen uma ilaawaa saldhig kale u sheekooyinkaas iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maraykanka ayaa ka qaaday xayiraadii hubka ee saarneyd waddanka vietnam madaxweynaha vietnam trang ding kong ayaa shir jaraa'id oo si wada jira u qabteen isaga iyo dhiggiisa maraykanka barack obama waxa uu si lama filaana kaga dhawaaqay hadalkaas waxa uu sheegay in ay washington iyo iyagu ka wada shaqayn doonaan inay xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya labada dhinac waxaana madaxweynaha dalka maraykanka barack obama uu si cad u sheegay in dowladda maraykanka ay ka qaadayso xayiraaddii hubka ay saarneyd in ka badan konton sano vietnam isla mar ahaantaasina ay soo iibsanayso hub ay doonayso dalkaasi vietnam waxaa maanta ka furmay magaalada istanbul ee dalka turkiga shir aad loo sugayey kaas oo lagaga hadlayo arrimaha bini-aadannimada waxaana kulankan ka qaybgelaya madax badan oo caalamka ah shirkan lagaga hadlayo arrimaha bini-aadannimada ayaa la filayaa in diiradda lagu saaro sidii loo heli lahaa hanaan lagula tacaalo mustaqbalka arrimaha qaxootiga kulankan oo ay dabada ka riixayso qaramada midoobay ayaa maanta furmay wuxuuna socon doonaa ilaa maalinta arbacada
aynu ku soo laabanaya barnaamijka dhallinyarada qodobadiisa kala gedisan cabdirasaaq sheekh cabdilaahi sheekh cali oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada boorama waxa uu dhaqdaa xoolaha gaar ahaan lo-da haddaba cabdirasaaq ayaa ka sheekaynaya ujeeddada ku kalliftay inuu xoolaha dhaqdo iyo faa'iidada uu ka helo waxaana arrimahaasi uu kala sheekaystay wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good
cabdirasaaq sheekh cabdilaahi sheekh cali jawhar waa mulkiilaha mashruuca xoolo dhaqidda iyo suuqeynta ee sheekh cali jawhar oo ku yaala duleedka magaalada boorama oo aan maanta ku wareysanayno barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a cabdirasaaq kusoo dhowow waan kusoo dhowahay walaal barnaamijka dhalinyarta maanta ee v o a waan aad baan ugu soo dhowahay walaal xaashim cabdirasaaq waxaan ku weydiiyey goorma ayaad abuurteen mashruucan xoolo dhiqidda iyo suuqeynta ee sheekh cali jawhar goormaad la aasaasay yaase aasaasay walaal waxaan aasaasanay mashruucan xoolodhaqida iyo suuqeynta ee sheekh cali jawhar labadii kun iyo sagaalkii bishii julaay koob iyo tobankeygii waxaana aasaasay aniga ayaa ugu horreeya oo aasaasay sababtaan mulkiilahayga ku noqdodina saas ahayd fikirkan inaad xoolo dhaqdo maxaa kugu dhaliyey
runtii waxaan bilaabay mashruucan labadii kun iyo sagaalkii waxaan ahaa fom tri baan ahaa secondariga waxaana ku jiray dugsigii sare ee xilliga waxbarashadayda runtii waxyaabaha aan aadka u jeclaystay waxa ahaa kolka maado loo odhan jiray agricultureka oon dhigan jiray oo aan aad u akhrin jiray baa waxyaabaha ugu dhaqaalaha badan marka la eegayo economical sourceka la eegayo bulshada aan aad u akhrini jiray buu ka mid ahaa Een, waxaana igu dhiirigelisay kooraska agricultureka inkastoo oran jaamacadii markii aan galay aanan qaadan nasiib wanaag aanan u yeelin aan ka mid noqdo ardadii agricultureka dhigatay laakiin waxbarasho noocaas ayaa igu dhiirigelisay investmentka waddanka ay soo geliyaan xoolaha nool ee beeruhu waxyaabaha waddanka soo geliyaan Een, fikradda igu dhalisay ee igu horreysay taasay ahayd inaan ku curto markaa mashruucan xoolo dhaqiddu muxuu isugu jiraa xoo- ma xoolahoo dhan buu isugu jiraa mise waa qayb xoolaha ka mid a wuxuu isugu jiraa qayb xoolaha ka mida weeyaan aanan doonaya iminka inaan ballaariyo oon ka dhigo een, qayb wada taabanaysa ee, dhammaan xoolaha lo-da adhiga geela aan kusoo daro laakiin iminka lo buu u kooban yahay lo-daasoo nooceegu yahay lo-dan holandiiska lama jambuusiga ladhaa se loo yaqaano iminka intee lo-a ayaad markaad meesha ku dhaqdaa oo kuu jooga xaruntaadan een, sheekh cali jawhar ee mashruuca xoolo dhaqista iyo suuqgeynta Een, runtii hadda waxay dhan yihiin sideed saddex iyo labaatan neef ayay dhan yihiin Een, runtii abaaro wadanka ka dhacay oo wadanka oo dhan aada u saameeyey ha lagu kala badnaado galbeedka gobolada somalilan ha ugu badnaadan abaartu aada ay u saameysay teedo ku dhowaad toban neef ayaa iyadoo abaartii ay saameyso dhimasho ahaan ay kasoo gaadhay iminka laakiin tira ahaan waxay ku dhan yihiin saddex iyo labaatan neef ayay dhan yihiin
bal waxaad een, noo sharaxdaa mashruucan een, xoolo dhaqista ilaa labadii kun iyo sagaalkii ilaa iminka faa'iidada aad ka hesho iyo yacni waxyaabaha kaaga soo kordhay ee aad ka baratay
Een, runtii marka la eegayo xoolaha nool eh, faa'iidada ay leeyihiin waa faa'iido aada u ballaaran Een, waddan marka la horumarinayo waxyaabaha uu ka horumaraa waa waa- waa khayraadka waddankiisa ugu noolyahay ama xoolaha ha ahaato ama beeraha ha ahaato ama macdanaha dhulka ku aasan ha noqoto runtii mashruucaygan labadii kun iyo sagaalkii ilaa maanta Een, runtii anigu waxaan ku jiraa waqtiyadii aan aasaasayay bay labadii kun iyo sagaalkii ahayd kobcintiisii waxay la soo gaadhay labadii kun iyo labayo tobankii labadii kun iyo labayo tobankii ilaa maanta lix iyo tobankii horukac iyo horumar buu sameynayaa runtii waxyaabo badan oo dhinacyo badan taabanaya Een, mashruucaygan uu taabtay shaqaalaysiin lix qof baa ka shaqeeya mashruucayga uu uu ka kooban yahay shaqaale shaqaalaha mashruuca Een, runtii economical ahaan aad buu u wanaagsan yahay iyadoo dhaqaale ahaan Een, runtii waxyaabo badan oo la taaban kara maanta oo dhalinyarta magaalada boorama la odhan karo dee role model ama kutayashu mudan yahay mashruucan in la sameeyo uu u baahan yahay Een, teeda labaad mashruucu uu- maadaama uu wiil dhalinyari uu sameeyo waa la garan karaa dhibaatooyinka iyo marxaladaha uu la soo marayo ha noqoto saameyn uu ku yeelanayo waqtiyada abaaraha Een, ha noqoto dhinacyo badan oo uu kolley wiil dhalinyar iskala tacaali lahaa way dhacdaa way soo martay marxalado xanuun badan way ku taabanayaan marxaladaad ku farxi kartaa way ku taabanayaan runtii eh, dee qur-aankan ilaahay wuxuu ku yihi xooluhu kolkay soo laba qorxood bay leeyihiin kolkay sii dareerayaan ay tegayaan eh, dhulkii loo daaqaynayay qurux bay leeyihiin iyagoo dhergi kolkay kuusoo noqonayaan qurux bay leeyihiin oo indhadoogsi magaalada buurama in la tego mashruucayga laisku soo sawiro sawiro laga soo qaato baraha bulshada lasoo dhigo Eh, waxyaabo badan oo faa'iida uu leeyahay ku dayasho ahaan cabdirasaaq ahaan maanta dhalinyar badan oo doonaysa inay wadankoodii wax kala soo baxaan way jiraan laakiin eh, ay ka maqan tahay xukuumaddu inay gacan weyn geysato hay-aduhu gacan qabtaan investment wadanka loo sameeyo tahriibka waa lagu joojin karaa dhalinyarta shaqo abuur baa loogu sameyn karaa waxyaabo badan oo maanta dhalinyarta lagu joojin lahaa dhalinyartan wadankii qurbaha maanta ka yaacaysa waxaan aaminsanahay mashruucaygan haddii uu gacan qabasho heli lahaa ama uu helo in wadamada yurub dhalinyarta ku nool aan ka dakhli badnaan lahaa ka shaqaalaysiin badnaan lahaa wadanka waxtar uga badnaan lahaa intaasoo dhan waa waxyaabaha mashruucaygu faa'iido ahaan uu leeyahay
cabdirasaaq sheekh cabdulaahi sheekh cali oo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boorama ayuu kaasi ahaa wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good dhegaystayaal waxay naga xasuusinaa qayb kaloo waraysigaasi ku saabsan oo cab- eh, cabdirasaaq kaga hadlayo isla arrimahan ayaad barnaamijyadeenna gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ku dhagaysan doontaan ee soo socda
ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaala ama qaar ka mida dugsiyada ku yaala gobolka mudug ayaa bilaabay ololayaal ay dhallinyarada kaga wacyigelinayaan tahriibka haddaba wariyaha v o a gaalkacayo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa qaar ka mid a dhallinyaradaasi la sheekaystay wuxuuna ka- wuxuuna kasoo diray warbixintan
kadib dhibaatooyinkii dalka soo maray ee dhalintu dhaxalsiisay in badaha caalamiga ah ay isku dayaan inay uga baqoolaan qeybo ka mid a dalalka qurbaha ayna kala kulmeen dhibaatooyin isugu jira xabsi dhac kufsi iyo dhimasho islamarkaana waalidiin badan ka oysiisay ayaa qaar ka mid a dhallinyarada wax ka baratay iskuullada gaalkacyo waxa ay bilaabeen wacyigelin goob walba ay kaga qaylinayaan in tahriibku yahay dhibaato ibraahim maxamed warsame ayaa iiga sheekeeyey sababta ku kaliftay in ay bilaabaan wacyigelin ka dhan ah tahriibka waxaan aragnay dhallinyaradii wadanka oo een, ku dhama ku dhamaanaysa badaha mediterraneanka een, markaanu aragnay dhalinyartii gobolka iyo dhalinyartii reer puntland oo ku dhamaanaysa badaha si micno daraha ugu dhamaanaysa haddana een, wadankii ayadoo aan ognahay kheyraadka iyo faa'idada iyo sida uu u wanaagsan yahay een, markaanu aragnay annaga iyo dhalinyaro kale oo fara badan oo een, gobolka mudug kasoo jeeda sheekeyna oo ardayda wax ka barata ah ayaan waxaan go-aansanay inaan wacyigelin dhib ah ka shaqeeyo inaanu sameyno ee dhalinyarta aanan ka ka wacyigelino ee dhibaatada tahriibka ay u leedahay ee waxa ay faa'iidaha ay ay inaysa ugu jiro inaan u sheegno iyo waxyaabo lamid ah markaan aragnay baan ururkan aasaasnimada een waxa een waxyaabo badan baan wacyigelinta ka qabanay een dhalinyarta horta wacyigelin keliya uma sheegna annagu dhalinyarta waxaan u qabanaa kulamo fara badan inaan iskuullada ugu baaq ugu booqano inaan kulamo u qabano hodheelo ama meel xaflad aan ugu ugu yeerno oo kale baan u qabano wacyigelin toosoo firsan ugu sheegnaa si qaasa xataa qofka waa ugu ugu tirnaayo si qaasaan ugu ee, u wacyigelinaa haddiisan sideen meesha weynaysan wacyigelin saa ugama hadno qofka een waxaan ku sameynaa inta markaan wacyigelin shugri oo ka mid ahayd dhallinyarada qayladhaanta ka dhanka ah tahriibka wadda ayaa sheegaysa in dhibaatada ugu badan ay la kulmeen hablaha tahriibka gala walaala haddaan qiimo ku sameynay percentageka halkan dadka ka tahriiba ee mid- gobolkan mudug horta raggaa u badan laakiin ayaga dumarka laftirkoodana ma yara dumarkii een, yacni hadda rag iyo dumarkii labadiiba waa tahriibayaan raggii baa u badan laakiin dhibta ugu badan waxay soo gaartaa waa dumarkii sida hadda dumarka een, rag iyo dumar isku mid maaha dumarku waa wax iska jiljilicsan waa dareemi kartaa markii hadda la lugeynayo oo kale markii tagan waxaa laga- laga yaabaa inay kufsi oo kale la kulmaan waxaa laga yaabaa inaysan dhibta socodka een, saxaraha marka la marayo oo kale aysan u dulqaadan karin waxyaabo badan baysan u dulqaadan karin oo ninka ragga u dulqaadan karo dhibta ugu weyn oo kasoo gaartana waxa weeye iyagoo lagu sameeyo faraxumeyn iyo kufsi iyo dhibtaas oo dhan dhibaatada tahriibka oo ah mid soo laalaabatay haddana dhalintu aysan ka joogsan safarka silaca iyo xanuunka badan ayaa waxaa waalidiinta qaar marar ay maqlaan caruurtooda in ay galeen gacanta koox loo yaqaana magafe waxaa waalidiinta ay ku hamiyaan in ay sameeyaan wax kasta oo suurtagal ka dhigi karta xorriyadda caruurtooda si loo helo shugri ayaan weydiiyey waxa ay ka bedeli karto wacyigelinta ay wadaan dhallinyarada ku haminaysa tahriibka waxyaabo badan bay ka bedeli kartaa oo qofka bini-aadanka marka waxyaabo badan loo sheego oo lala hadlo qof lala hadlayo aada hadal u sheegtay iyo qof aan lala hadlin labada qof farqi weyn baa udhexeeya haddaa qofkaan dhowr jeer wax u sheegtid oo dhibtii aad u sheegtid dhib badan oo soo dhacdhacday haddaad dhacdadii uga sheekaysid haddaad een, yacni aad qofkii aad waxyaabo badan uga sheekaysid oo dhibta ay leedahay tahriibto kale wuu dareemi karaa waxaa laga yaabaa qorshahaas isagoo ku socday oo aaminsanaa inay wax wanaagsan tahay inuu hadeer markuu arko dhibaatada ka dhacday iyo waxaan een, meesha aan ka ka ka dhacayaba inuu waxaa laga yaabaa qofkii ra'yigiisa bedelo uu iska badaayaba tahriibku waa musiibo dhallinyarada soomaaliyeed waxay ismoodsiiyaan safarka dhulka iyo badda ee siliciisa leh waxaana dhibtu ay isku ilowsiiyaan in ay mar un tegayaan dalalka qurbaha oo ay aaminsan yihiin inay ka helayaan nolol ay ku iloobayaan muujadihii ay soo mareen cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaanna waa v o a si toosan kaga imaaneysaa magaalada washington waxaa noo soo socda qodobo kale oo isboortigu ku jira hase yeeshee dhinacii heesaha yurub genyu ayaan markaan idin soo qabanaynaa
wayahan soo colayo waqtigan sii galbaday soo laami maaye soo laami maaye sidaasuu noqonaya haddaan safigayga geliyana tatirkaa ogaale haddaan safigayga geliyana tatirkaa ogaale wayahan soo colayo waqtigan sii galbaday tirahan qalbigu degay dalka wali ma dhigine tirahan qalbigu degay dalka wali ma dhigine sideen u baylawaa saldhig kale u raaja waaniga sahuyeye saldhig kale u raaja waaniga sahuyeye sirahan qalbigu degay dalka wali ma dhigine sirahan qalbigu degay salka wali ma dhigine sideen u baylawaa saldhig kale u raaja waaniga sahuyeye saldhig kale u raaja waaniga sahuyeye wanaagan sadkiisioo samaha ammayo aan la gaadhay sahankiisi waayo sahankiisi waayo qalbigiisi teeyey samir buu ifarayaa saxnaan aan ku gaadhay samir buu ifarayaa saxnaan aan ku gaadhay wanaagan sadkiisioo samaha ammayo aan la gaadhay sahankiisi waayo sahankiisi waayo qalbigiisi teeyey samir buu ifarayaa saxnaan aan ku gaadhay samir buu ifarayaa saxnaan aan ku heestaas ay ku luuqaynaysay yurub genyo ee waayaha soconaya haddii aynu intaas kaga nimaadno halkad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ciddii jecel inay fikradna la wadaagto fadlan ha moogaanina inaad noogu soo dirtaan somali at v o a news dot com haatanna waxaan filayaa inaad sugayseen dhinacii ciyaaraha jamaal axmed cismaan oo barbarkayga midig fadhiyaan ka codsado inuu bal wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha inoo dulmaro
iyadoo aysan kala caddayn xaaladda tababaraha naadiga kubadda cagta ee manchester united louis van hall ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayaan in van hall uu goor dhoweyd u socdaalay gegada tababarka naadiga kubadda cagta united waxaana goor hore lasii shaaciyey in kulankii ugu dambeeyey van hall naadiga kubadda cagta manchester uu leeliya ahayd kulankii eve kaabka faynalihiisa halkaas oo la sheegay inuu bedelayo macalinka jose marino oo waayadan dambeba shaqo la-aan ahaa kadib markii decemberteenu kasoo gudbnay shaqadii uu chelsea ka haya laga soo celiyey shan daqiiqa kadib markii uu fanhaal halkaa gaaray waxaa sidoo kale goobta gaaray gariiqaan u dooda kooxaha tababarayaasha gaar ahaan nin la yidhaahdo gilroy kaas oo isaguna u socdaalay gegada tababarka naadiga kubadda cagta ee united halkaas oo la sheegayo gilray inuu ahaa ninkii sidoo kale matalayey david mays markii shaqada laga eriyey naadiga united laba kun iyo afar iyo tobankii b b c da qaybta sportiska ayaa waxa ay sheegaysaa inay iyadu aaminsan tahay in van hall kulankiisi ugu dambeeyey ee manchester united uu ahaa kulankii crystal palace ee eva cabka finalihiisa markaas oo united ay laba gooli gool kaga adkaatay naadiga kubadda cagta crystal palace inkastoo naadiga kubadda cagta manchester united goolka loogu hormaray haddaba iyadoo dhinacaas ay jirto ayaa warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in naadiga kubadda cagta ee manchester united goor sii horeysay ay qarashaad ku bixinaysaba in uu sidii tababare jose marino aan ugu biiri lahayn kooxaha kale ay xifaaltamaan naadiga kubadda cagta ee manchester united kadib markii marino uu shaqola-aan ahaa kooxo dhowrana ay si weyn loola xiriirinayay marino ayaa magacaabistaankiisa oo aan weli la shaacinin waxaa la rajeynayaa in lagu dhawaaqo iyadoo marka ay timaadana arrinkaasi ay dad aada fara badan siyaabo kala gedisan uga hadleen phil neville oo hore ugu ciyaari jiray naadiga kubadda cagta manchester united ayaa sheegay in morino uu yahay shakhsiga ugu wanaagsan ee united samatabixin karaya kadib markii naadiga kubadda cagta manchester ay ku dhammaysatay xilligii labaad in aysan markaasi kooxaha afarta ah ee ugu sarreeya horyaalka dalka ingiriiska aysan sanadkan sidoo kale ku dhammaysan in ay ku guuldaraysatay lix afartan jirkan ayaa waxaa la sheegayaa in uu isagu ka tagi doono naadiga kubadda cagta ee manchester united kaasoo hore usoo leeliyey kooxo dhowr ah oo wadamada jarmalka holland spain iyo ingiriiska oo hadda ugu dambeysay kasoo leeliyay kooxo kala gedisan dhinaca kale naadiga kubadda cagta ee barcelona ayaa ku guuleysatay koobka kingcab ama kooba dalrey kadib markii shalay kulan xiiso badan ay ku ciyaareen gegada vicente galtron ee naadiga kubadda cagta ee atletico madrid ku ciyaarto oo ay ku wada dheeleen kulankaasi faynalaha naadiga kubadda cagta barcelona iyo sevilla ciyaartaas oo ahayd mid aad iyo aad u xiiso badan ayaa daqiiqadii sideed labaatanaad waxaa laga siiyey calaamada guduudka naadiga kubadda cagta barcelona havier masjerano oo daafac ugu ciyaaray naadiga taasoo ka dhigtay in ciyaartooyda naadiga kubadda cagta ee barcelona ku dheelaan wax ka yar aan iraade inta ciyaarta ka dhinayd oo idil ilaa iyo toban ciyaartooy jordi alba iyo naymar ayaase ha yeeshee naadiga kubadda cagta barcelona u suurgeliyey inay ku guulaystaan koobkan oo markii labaad labadan koob oo dalarey oo shalay ay ku guulaysteen iyo sidoo kale laliigaha oo ay ku guulaysteen mar kale difaacdaan iyagoo sanadkii kasii horeysay sidaasi oo kale sameeyey waxaa sanadkii hore markaasi intaasi usii dheeraa in naadiga kubadda cagta barcelona ay koobka champions leaga ku guulaystay inkastoo sanadka laga soo reebay sevilla ayaa laga siiyay calaamada gaduudka iyaguna markii dambe daqiiqadii sagaashanaad markii ay marayso ciyaaryahan ever banega oo wadanka argentina u dhashay iyadoo daqiiqadihii dheeraadka ee lagu darayna sidoo kale calaamada gaduudka uu qaatay daniel carico oo isagu markaasi ka dhigay in ciyaarta naadiga sevilla ay ku ciyaaraan sagaal qof inta ay ciyaartu ka dhammaanaysay inkastoo sagaashanka daqiiqa lagu talgalay goolla-aan bareejaha eber eber ay ku dhammaatay ayaa haddana soddonka daqiiqa dheeraadka lagu dararay ayaa naadiga barcelona waxay dhalisay laba gool waxaana goolka koowaad u dhaliyey daqiiqadii lix sagaashanaad ciyaaryahan jordi alba oo baas aad u qurux badan ka helay leonel messi mar kale ayaa messi gool waxa uu u dhigay ciyaartooyga naima oo ka dhigay ciyaarta laba gool iyo waxba naadiga kubadda cagta ee yuventus ayaa iyaduna sidoo kale taarikhda markii ugu horreysay ku guuleysatay in ay hanato kooba italy iyo horyaalka dalkaasi talyaaniga waxaana naadiga kubadda cagta ay ka guuleysatay naadiga ac milan ciyaaryahanka saddex labaatan jirka eh ayaa waxa uu dhaliyey goolka guusha oo naadiga yuventus ay ku adkaatay daqiiqadii dheeraadka lagu daray sagaashanka daqiiq kadib waxaana ciyaartooygaasi alvar marato oo bedel kusoo galay u xaqiijiyay yuventus inay koobkaasi hanato tababare zinadin zidan ayaa sheegay inuu yahay in uu leylinayo naadiga ugu fiican ee adduunka isagoo sheegay in uu rajaynayo in ay ku guulaystaan koobka champions leaga sanadkan oo gaar ahaan kulanka labada kooxood atletico madrid iyo real madrid oo wada madrid ka wada dhisan spain ay wada dheeli doonaan maalinta sabtida ay soo socota messina waxa uu ka sarmaray ciyaartooyga bele la yidhaahdo koobka uu ku guulaystay inta uu ciyaarayay ilaa iyo soddon koob ayuu messi ku guulaystay marka lagu daro koobkii shalay ee kooba dalrey ciyaartooygaasi ayaa waxaa dhinaca kale barbar socotay in uu ku guulaystay koobab kala gedisan inkastoo weli ay u dhiman tahay inuu koob weyn waddanka argentina kula guulaysto haddana badi koobabkaasi soddonka ahi intuu ciyaarayay kubadda cagta wuxuu kula guulaystay barcelona halka ciyaartooyga bel oo sagaallabaatan koob ku guulaystay saddex ka mid ay ahaayeen koobkii adduunka waddanka brazil ku hogaamiyey sannado hore dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna dhiniciis ugaanta haddaynu mar kale dib ugu noqonno waxaan idiin soo qabanayaa heesta dunyo ee uu ku raaxeeyo fanaanka maxamed raaxiye codkaas fanaanka maxamed raaxiye hees addunya waxay gebagabo tahay idaacadda iyadii duhurnimo tan iyo intaynu afarta kulmayno waa jamaal axmed cismaan ano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada oo idin leh sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.